wasaaradda shaqogelinta arrimo bulshada iyo naya qoyska ee somalilan iyo waliba iyo qoysas danyare gaar ahaan hanqaban baahiyo gooniga iyo deersiyana alaablanka talagalay dadka naafada ee ka nool degmada badhan alaabtan iyo wasaaradda siidii dadkan waliba iyo haayana kuraasta uryaaminta qaar kumida qoysaska nasiibkan waalada inyo helaan alaabtan iyo yoon kuma hanagan wasaaradda ilaah baa mahad iskale marka labaadna waxaanuu mahad celinaynaa wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha qoyska ee noo keentay agaba kan aan noo baahnayn iyadoo oo weli wax badan naga dhiman yihiin waxaanu kaloo mahad celinaynaa walaasha iyo shacli dable oo iyana wakiil mas-uul nooga ahay wasaaraddaas oo naga soo qaaday qalabka noocaasa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ubaahannahay weli qalabkaa ka sii badan sida kan gacmaha la gashado sida wixii haddii abdheedankeeda leeyahay kuwa dhabarka wixii allaale wixii ay leedahay xuryaan leeyahay oo dhan waanu ka badannahay intaa inta daruuro baahi jirto aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu jecelnahay markaa wax kasta oo aanu uga baahannahay dadka iyaga xuryaamintaah oo howlgabkaah wasaaraddu inay noo saqa gasho qoraal iyo ballan kalena waxaanu la soo gelaynaa isduwa haddii ilaah idinka dhigo alxamdulilaah awalan ilaahay baa mahad leh asaaniil tan labaadna waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda noo keentay qalabkan aan u baahnayn aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay khayr allaha siiyo anaa noo soo kornay agabka mid badan aan u baahannahay oo kasii boosaysanna wuu naga dhiman yahay isku-dubaaga wasaaradda shaqogelinta arrimo bulshada iyo nayga qoyska somalilan shacni iyo weliba iyadoo ku hadlay alaabtan iyo siiyan dadka qaban baahiyo gaarka
halkan waa gobolka badhan waxaan halkan ku bixinayaa anigoo ah isuduwaa wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada bahalihii curyaamada ama handhakaabka sida loo yaqaan baan ku bixinayaa gobolka badhan haddii aan ka waramo xaaladda gobolka waa maasha allah tabaarakallah waa nabadgelyo waa maxaan ku iraadaye nimca nimco ku sug haddii aan ka waramo xaaladahayga ee safarka ee ah alaabixinta waxaan ka soo bilaabay hadaaftimo waxaan ku xigta badhan waxaan uga sii gudbay sida degmooyin yaryar ay ka mid tahay xabaali shaawacle degma laas qoray intaasoo dhan baan isu soo maray iraaday weljirada baan bixinayey dadka aan siinayey weljirada waxaa iigu jiray sahan labaad inaad noqotaan kuwa ilaahay ugu mahadnaqi lahaa nimcadooda iyo nabadoodana aan ku naaloonayo anigu oo maanta aan ku faanayo qoysaskan lasii alaabtan iyo markii hore dhibaato ka gaban nisdareerowka iyoona booqashoyoon ka seeda korna xaafadooyinka qaar iyo nay inyo suuqa ku adeegidaan